أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluskooda ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mid ah gudiyada baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in madaxda kooxdaasi ay kufsi anshax xumo ka geysteen magaalada muqdisho wilaayada baay ayaa ku dhawaaqday ololo ballaaran oo keedinta badarka taasoo si toosa uga hirgeli doonta degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucallimiinta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan diyaaradaha dagaalka dowladda yukrein ayaa duqaymo khasaare dhaliyey ka geystay gudaha dalka ruushka
أندلسن جئناك جئناك أندلسن oo subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa qarax lala beegsaday kolayo murtadiin ah oo ka baxday deegaanka biibi kuna sii jeeday deegaanka harboole ee duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhintay hal murtad waxaana ku dhaawacmay lix askari oo mid garaab uu yahay dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda goday makan ee degmada yakhshiid ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa saddex kale mooto murtadiintu ay wateenna waa ay burburtay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka ridada u taallay inta u dhexaysa degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan dhimashadu waa hal askari oo murtad ah haniimaduna waa laba qoray oo aki afartan iyo toddoba ah iyo booshaskooda dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee cilmashruuc degmada qansax dheere mid ka mid ah gudiyada baarlamaanka kooxda riddada ayaa qiray in madaxda kooxdaasi ay kufsi anshaxumo ay ka geystaan magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar cabduqaadir qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaa laga soo sheegayaa fisqi xargaha goostay oo ay qayb ka yihiin madax ka tirsan kooxda riddada soomaaliya guddi qaabilsan dabagalka kufsiga oo ka tirsan baarlamaanka golaha dawaaqiidda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in kufsi baaxad leh uu ka dhacay magaalada muqdisho welina uu ka socdo haweenay xildhibaanad ah oo lagu magacaabo luul ayaa dawaaqiidda ka hor caddaysay in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ay fuxshiga qayb ka yihiin oo ay tumasho u tagaan xeebta liido iyo huteelada qaar waxaan aaminsanahay inay yoolaan meelo lagu tunto afkeena waxaanan qaban karinaa maanta idiin sheegaynaa indhaha iska tiraysaan koow iyo labaan leenahay way buuxaan kufsina dalkan wuu ka dhacaa isbitaalka waxaad booqataan xildhibaanaad tihiin xaq ayaad u leedihiin isbitaal madiina booqda hal sano gudahooda toban kun oo qof oo kufsi iyo tacdiyo ah ayaa ka dhacay oo dil u badan aniga ayaa haaya riboorkaas anaa la igu imaanayaa midda koowaad kufsigana waa taas anshaxumadana xeebta liido kama dhacda miya anshaxumo maqaayadaha aad qaaciga ku wada cabaysaan kama dhacda miya halaysu sheego horta laa halow dhegaysta maya joojiyo hala joojiyo sacabka iyo garaaca miiska anshaxa oo xeebasaadka ma ogola hala sugo arrintan uu ka dhawaajiyey guddiga anshaxa u qaabilsan baarlamaanka daaquudka ah ayaa bannaanka soo dhigaysa heerka uu gaarsiisan yahay fuxshiga xargaha goostay ee ka jira degmooyinka gobolka banaadir macsanid camaar wilaayada baay ayaa ku dhawaaqday ololo ballaaran oo keedinta badarka ah taasoo si toos ah uga hirgeli doonta degmooyinka iyo deegaanada baay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abu ayman نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حلا واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abuujacfar ayaa daafuray xamlo wacyigelineed oo ballaaran oo ciwaankeedu yahay fadaruuhu fii sumbulih taasoo ku wajahan dhiirigelinta bulshada ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan inay ilaashadaan oo ay kaydsadaan wax soo saarka beeraha ee sannadkan si looga hortago saamaynta abaaraha iyo duruufaha nololeed ee mustaqbalka تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنعها عيشها في رزق kelimad uu jeediyey sheekh xamse ayaa lagu iftiimiyey muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay si qorshaysan u maareeyaan badarka soo go'ay iyadoo lagu adkeeyey inaan si deg dega loo suuqgeyn dhammaan wax soo saarka sannadkan balse qayb ka mid ah loo asteeyo kayd wakhti dheer lagu tiirsanaan karo geeka may faday insha allahu tacaala ani ana antaha ku jeediya kelimo ka saabsan xamla wilaayada islaamiga ah baay ku horgeli doonta maalmaha foodahan yahay insha allahu tacaala xamladaasay magaaga lambiyi oo wilaayada ambiidi mayba la eraya fadaruuhu fii sumbuli ciwaanka salata xamlada sigaar e may ka waajahantaa bulshada iyo mujtamacaga ka nool wilaayada islaamiga ah ee baay guud ahaan sigaar ena may inkhusay doonte intaa bada doontee dadka beeralayda eh insha allahu tacaala maadaama wilaayada islaamiga ah ee baay kumad ata walaayaadka ilaahay ka arsaagay dhulbeereed eedan qiimo badanoo waana wiin mawaasimta dadha marawna koona abaar lala kulumow koona barwaaqe iyo aaran lala kulumow waaligu wuxuu sheegay in xamladu ay gaari doonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan iyadoo laga sameynayo wacyigelin iyo abaabul bulsho oo ku saabsan ilaalinta badarka iyo balka si bulshada loogu diyaariyo xaaladaha adag ee ka dhalan kara abaaraha iyo sulaca wax soo saarka ujeeddada xamladu kuma koobna oo keliya keedinta badarka balse waxay xambaarsan tahay fariin ku saabsan qorsheen iskutashi iyo isku filnaasho bulsho si dadka muslimiinta ahi ay ugu diyaargaroobaan duruufaha nololeed ee soo wajihi kara una ilaashadaan khayraadka ay gacmahooda ku soo saareen
xamladan may walaayadan ka tala gallay inaynu unku faa'iidaysana mawsimkii barwaaqo la hela mawaasimta kale sidilinku guduba lahaay inaynu wal isku barna wal isku daraansina towjiihadii towciyaadka qaadana safaylanan isku dhaadhicina insha allahu tacaalaa sana unkugaashamana culeysyada xilliyada abaaro kooyaw unkugaashamana cadowga iyo dhagaraha usani lamaagajina unkukugaashaman walaalayaal markii laku hadalow amnil khidaa'iga ama cuntada iyo badbaadintiya iyo dadka ani mayla raayuso cunta iyo kayd helan se inkumaaraman cadowsho ama galanshishaya inkumaaraman ciwaanka fadaruuhu fii sumbulih oo ku salaysan qisadii nebi yuusuf sala allahu calayhi wasalam wuxuu astaan u yahay aragti fog maarayn hufan iyo u diyaargarowga wakhtiyada adag fariinta xamladu waxay bulshada ku boorinaysaa in wax soo saarka maanta aan loo arkin oo keliya faa'iido deg deg ah balse loo qorsheeyo inuu noqdo keyd iyo gaashaan ay bulshada ku tiirsanaato marka ay soo baxaan duruufo adag badarka sagaar elankeydii koro sida galleydii iyo masigadi iyo digirti iyo badarkan sagaar elankeyd sida kora oo umatana nololeya ah ani ganacsi meelo lanku weydiinee meelo kale ku badana ganacsi laku weydii baaciyoonay towqiimo dhabala inta lindeere ani lagnabaad guuriniyoona saasa kale derdaarama fadi waxyaabaha marka la keydsado koro balkahataa kumadaya oo xoolo sanadkan dareema kortan marki maybu aha xaalka ku laade balbalan waayo misga amoo bilaawen macnaha misgida ina la siiya oo galey la siiya ama ay kariyo ama ay la kariyinee oo may la arhay misga caadi ee la siiya moordey ee la siiya oo aaman sidii dadka oo kale aan aaman marka xoolo balxaysada dareema kortan abaarma dareemayan marka xoolo dalajoona way keedii koro dadkana dalaja way keedii koro kullu daalika walkasta keyd aqbalayo galaw ani keedsadan yo dadka ka guubaabayaan insha allahu tacaala ugu dambeyn sheekh xamse abuujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay qaabka xamlada ay u dhaqangeli doonto iyo cidda ka qayb qaadanaysa risaaladan dadkalan dhiibi mayba kumad ahaa maamulada degmooyinka iyo dhammaan walaayada arkaanta iyo afraadiya kale culimmada iyo riga odayaalka ee ahonu qabada walaayada ah iyo salaadiinta intaba iyo riga nabadoonada aho samadoonada aho gacmayaashu aho kusii hooseeya iyo mujtamac gebojay kala dhammaantiyo waa wacyigelin guud umato dhan lanku baahanye ini isgeysana insha allahu tacaala lankasta kelimadan dhegensadamayba jeera ini lanka indhegansana geysiya si guudna wacyigelintaasi degmooyinka dhammaantiyo ya ku bilaawada doonta kelimadan hoobaninbat insha allahu tacaala maalmaha taha socda iyo ku bilaawada doonta fariiqooyinka ama dawaaqimta aan hataha sheegana sagaare iyo mas-uuliyad unku saarantaa horna waa inla dardaarmi fadaruuhu fii sumbuli ayaa sidaas uga dhigan fariin ku wajahan maanta balse indhaha ku haysa beri fariin ku saabsan in wax la qorsheeyo inta ay jirto fursad lana kaydsado inta uu jiro wax soo saar لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نراه maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in si toos ah ay uga bilowdaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay xamladan uu ku dhawaaqay sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير
maasanid bashir maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey mucalimiinta goobaha waxbarashada ee degmada jamaame sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiwahaab bukhaari waxaa magaalada jamaame ee wilaayaddii islaamiga ah ee jubbada hoose dowro aqoon kororsi ah loogu soo xiray macallimiinta wax ka dhiga mu'asasada alxikma macadka qurduba iyo iskuulka nidaamiga ah ee imaam bukhaari kuwaas oo ay dhigtaan inta badan ubadka degmadaasi intii ay socotay dowladaasi waxaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo dhammaantood waxtar u leh macalinka sida qaab diyaarinta duruusta astaamaha macalinka wanaagsan duulaan maskaxeedka gaaladah iyo ciwaano kale oo tirabeel ah waxaana dowladdaasi qabsoomideeda lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horreyn qaar ka mid ah macallimiinta degmada jamaameh ee dowladda loo soo xiray ayaa munaasabadii gebagabada ka hadlay insha raxmaan waa laga dambeeyaa laakiin oo kelimada maadooyinkii baxay iyo waxaaweeye wixii la faa'iidaystay insha raxmaan rag baa iga dambeeya laakiin anigoo ku hadlaya afka macallimiinta waxaan leeyahay dadkii inoo jeediyey kelimooyinkaasi oo maalmahani iyo dowladda socotay inuu bixinayay leanna nebi sal alay waslem wuxuu leeyahay nimaanan nimaan dadka u shukrinin allah jala wacala uma shukrinin waxaan ku leenahay jazaakum allahu khayran dowradaas marka aad ayaa looga faa'iidaystay mawaadiicda dowladda lagu soo qaatay haddaan dul maro oo dhowr mawaadiic oo fara badan ay ahaayeen laakiin qaar ka mid ah haddaan dul maro waxaa ka mid ahaa duruqu tadriisa ka mid ahaa taxdiiru duruusa ka mid ahayd qaabka loo diyaarinayo duruusta ahaa sifaat almucallim annaajix ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa duruusta la bixiyey ghaswa alfikriya duulaha maskaxeedka maanta gaaladan ugu hayso iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin ummaddeen ay la damacsan yihiin ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa shuruud wadcu limtixaanaat ayaa ka mid ahaa tanmiyat lquduraat almucalimiin ayaa ka mid ahaa in sare loo qaado macalinka awoodihiisa rafcu lmustawa thaqaafi in sare loo qaado macnaha thaqaafadiisa iyo heerkiisa tacliimeed intay gaarsiisan tahay marka duruustu duruus oo aad u fara badan ahayd oo muddo kaaba goobanna lagu soo koobay xafladdii gebagabada u ahayd dowladdii loo soo xirayay macallimiinta degmada jamaame ayaa iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasina kelimaad ka jeediyey bacdisalaan ilaahay subxaanahu watacaala uu mahad celinaa allihii suurtageliyey maanta ictisaamkan ama qatinkan dowladii socotay oo u socotay tarbiyo tacliim ay ka furtay gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame oo maanta ay ku og tahay dowladda qaqaybgalka kasoo qaybgalna allihii noo suurtageliyey ammaankaasi nabadgelaasna siiya allahaasaa u mahad celinaynaa waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa maktab tarbiyo tacliim oo juhdi badan ku bixinayso degmada jamaame khaasatan markii labada gobol la kala gooyey gobolka jubbada hoose degmadan kor ayay iftiinkeeda u qaaday juhdigaas oo in badan magaalada kasoo muuqday macallimiinta juhdiga lagu bixin waxaan leenahay inay ummaddaas magaalada ku nool ay soo saaraan inkastoo degmada jamaame ay hagardaamo fara badan kala kulantay cadowga dalka ku soo duulay haddana wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dadaalaysa in degmadaasi ay marna u liicin dhagarta cadowga waxaana dib loo dardargeliyey dhammaan adeegyadii bulshada ee wilaayadu ay gacanta ku haysay sida waxbarashada iyo wixii la midka ah maasanid cabdiwahaab askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin salaad faarax maxamed warfay waa askari toobadkeen ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay tawxiidkana loogu qabtay deegaanka booco ee hoostagta magaalada beledweyne salaad faaraxa ayaa muddo laba sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta qaybtooda milatariga waxaana uu tababar ku soo qaatay dalka eletariga isagoona kasoo howlgalay gobolka galgaduud sida masagawaay iyo ceeldheer taa'ibkan kasoo baxay safka cadowga oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qiray in uusan dib ugu laaban doonin falkii gaalnimada ahaa haatanna ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen mujaahidiinta isagoona baaq toobadkeen ah u diray murtadiintii uu ka soo tegey bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salaad faarax maxamuud rafaayi dhexsow u dhashay gobolka hiiraan ee isku soo dhiibay walaayadan islaamka waxaana halkan aan ka caddaynayaa mawqifkii horeeto anigoo ilmanimada halkaas aan na maray inaan ka imid dibna aan ugu laabanayn inta iga dambeydana inay ka waantoobaan ilaahay idankiis aniga waxaan kusoo tababartay wadanka elitri muddo dhowr sana waxaan ka yimi soomaaliya imiday muddo laba sana camal aan shaqayn lahay ciidanka militariga soomaaliya ka tala militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta sbeshalka ilaala qalan yidhahdo go-aan kaa shalay ku galay ayaa danta maanta kaga baxay marka banaankiisa marag mariis gedama qabsado wadanka soomaaliyeedna meel walbuu inaan mari karo oo xorriyad buuxda aan ku haysto ayaa alxamdulilah ilaahay maaddiisa raggaasaa ka tirsanaay waan ka imiday alxamdulilah meelahay joogaan iyo ikaba oo hadda mataqaanaa waxa hadda howlgalo ani aan ka mid noqdan dagaalkii masigawaay meeshaas nagu mataqaanaa nagu dagaalamay dagaal ka horreena ma gelin mid ka dambeyna ma gelin howladal howlgal howlkaas ayna anugu maan aadin oo inta ka dambeydda xerjoog ayaa iska ahay joog ayaan ahaa jiray masigawaay waa nagu dagaalamay rag badan waan looga laayay meeshiina koleyta waana qabsada annagana waa iskaga tagnaa mataqaanaa ceellaar xitaana aan aadin in halkan kumaan arag wax xumaana amba hagarshuum ambana mataqaan ficila waa nii soo dhoweeyey waana mataqaanaa koleytaba wax dhiba ma arag in walba wadantaada aqoonso anigu halkan aan joogaa waana ku nabad qabaa idanka ilaahay aana ku nabadgeli doonaa ilaahay idankiis marka dadkaas aan ka tirsanaayay anu waan ka imid waxa shaqaana ku melihi wax xisbina yidhaahdo oo halkan aan mataqan maanta ka mid ahayna ma jirto inuu ummadaas rayidka ah shacabka ah na dhex joogo ayaan ahay oo walaayada meelaha ka talido ku nool kuna noolaa doona ilaa idankiisa askarigan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay deegaanka booco ayaa ku biiraya tirada taa'ibiinta ah ee isku soo dhiibaya wilaayada kuwaasi oo lagu soo bandhigay degmooyinka iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq diyaaradaha dagaalka dowladda yukrein ayaa duqeymo khasaare dhaliyey ka geystay gudaha dalka ruushka sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushiiba wararka ka imaanaya dalka ruushka ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay weerar daroon ah oo ay soo qaadeen ciidamada dalka yukrein ay ku dileen tiro dad ah oo ruushiyaan ah daroonka yukrein ayaa la sheegay inay dishay saddex qof halka dab xoogan uu baabiiyey bakhaar weyn oo ay leedahay shirkadda wilberias ee ruushka laga leeyahay weerarkani oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta zaadka ee wilberias ee magaalada kotosf oo qiyaastii shan boqol oo kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda moscow hal qof ayaa la sheegay sidoo kale inuu ku dhaawacmay weerarka saraakiil ruushka ka tirsan ayaa waxay sheegeen in wiil afar iyo toban jir ah lagu dilay gobolka libeeska kadib markii daroon soo dhacday ay dab ka dhilisay goob ay joogeen dadkaasi gobolka belgrod ee xuduudda la leh yukreinna haweenay ayaa la tilmaamay in weerarka daroonta ah lagu dilay sidoo kale xarun warshadeed oo ku taalla gobolka naji novgorod ayaa waxyeelo ka soo gaartay weerar kale oo daroon ah yukrein ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey weeraro waxay ku qaadaysay xarumaha welberias iyadoo shirkaddu tahay mid ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn ee internetka ee dalka ruushka kiyef waxay ku eedeysay welberias inay qayb ka tahay silsiladaha sahayda militari ee ruushka halka moscow iyo shirkadduba ay sheegayaan in xarumaheedu ay yihiin oo kuwa rayid ah labada dhinac ayaa waxay si joogto ah u beeniyaan inay si olodkaca u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah hase yeeshee weerarada cirka ee labada dhinac ayaa sii kordhayey bilihii ugu dambeeyey taasoo sababtay korarka khasaaraha dadka rayidka ah aad buu mahadsan yahay abuushayba ayuu ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu